halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa aad nooga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban hirarka afemyada ee geeska africa iyo boggeena internetka ee v o a somaly com
ramadaan kariim dhegaystayaal meel kastaad joogtaanba waa habeennimo isniin ah saddex iyo tobanka bisha julaay sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka kuna soo dhowaada laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka wacyigelinta dabaysha waxaa halkan idinkala socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
soomaalida horta dhaqanayba waxay u leedahay waxaa la yidhi casarkii wixii lagu arkaa ceshii lagu wacaya waxayba dhaqan u leedahaba haddii maanta fari kaa go'do farayay ku leeyihin haddii xoogaa timuhu kaa bidaan waxay ku leeyihiin hebel bidar haddii lug ow jiis ka yahay jiisow iligu hadday kaa jabto genayay hore kaa leeyihiin arrinkaasi waa arrin aan fiicnayn kana mida dhaqanka soomaalida kaasi waxa uu ahaa abwaan xirsi dhuux maxamed oo ku sugan magaalada muqdisho oo ka hadlaya dadka ku naafooba xanuunka dabaysha iyo sida bulshadu ula dhaqanto qodobada kale aan idiin hayno barnaamijkeenna fiidnimo waxaa ka mid ah xubintii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan ka imanaysa magaalada muqdisho waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixinno kala duwan oo ku saabsan wacyigelinta dabaysha oo ka keli yimid muqdisho garowe hargeysa iyo weliba nairobi iyo qodobo kale marka horese warka iyo caalamka warmurtiyeed ka soo baxay shir heer wasiira oo dowladaha igaad ay ku lahaayeen magaalada adis ababa ee dalka ethoobiya ayaa taageeray dadaalada la doonaya in ay kusii shaqeeyaan shirkadaha xawaaladaha soomaalida iyadoo la waafajinayo sharciyada dalalka ay ka howlgalayaan shirka kadib ayaa warmurtiyeedka soo baxay lagu sheegay in shir heer wasiir ah ururada igaad uu yeeshay bishii sebteembar ee sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobanka lagaga diga khatarta ka iman karta in bangiyada la shaqeeya xawaaladaha ay joojiyaan adeegyada uu shirkadahaasi ay u fidin jireen warmurtiyeedka ayaa lagu xusay haddii go-aanka bangiyadaasi aan laga noqon intaasi ay keeni karto dhibaato bani-aadanimona ay ku iman karto dalalka gobolka gaar ahaan kuwa nugul sida soomaaliya iyo koonfurta suudaan ururka igaad ayaa ku baaqay samaynta gole ka tala bixiya sida loo helo hanaan ammaan ah daah furan islamarkaana in lacagaha aysan kala go-in ugu dambeyntiina warmurtiyeedka ayaa baaq loogu diray dalalka maraykanka ingiriiska iyo australia iyo dalalka kale ee arrintani qusayso kuwaasoo loogu baaqaya in xawaaladaha soomaalida iyo kuwa gobolkaba ay bangiyada u furaan iyadoo shuruucdana ay ku shaqaynayaan la wanaajiyo dhinacyada ay wadahadalladu uga socdaan magaalada vienna ee dalka austeria ayaa lagu soo warramayaa in ay u dhow yihiin in maanta ay heshiis ka gaadhaan muranka barnaamijka hubka nukliyeerka ee dalka iiraan oo soo socday muddo siddeed iyo toban bilood ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka iiraan ayaa rajo muujiyey walow uu sheegay in ay weli jiraan qodobo muhiim ah oo u baahan in xal laga gaadho oo horseedi kara in heshiis laga gaadho maanta niska dambe wadahadalladan oo dhowr jeer oo hore lagu daray xiliyo dheeraad ah ayaa maanta oo isniin ahaa ku ekaa iyada oo mas-uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka iiraan uu sheegay in qofna uusan hadda ka fikirayn in xili kale lagu daro dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda ee dalka shiinaha wang yi ayaa sheegay in la diyaariyey shuruudaha heshiis wanaagsan
dowladda shiinaha ayaa sheegtay inay hoos u dhacday boqolkiiba labaatan waxyaabihii ay soo dejisan jireen shiinaha tirakoob ayaa la sameeyey kaasi oo markaasi lagu sameeyey muddo lix bilooda ee u horeysay sanadkan labada kun iyo shan iyo tobanka arrintan ayaa waxaa shaaca ka qaaday xafiiska guud ee canshuuraadka dalka shiinaha laakiin dhinaca alaabada ay dibadda u dhoofiso ayaa kordhay ku dhowaad boqolkiiba saddex dalka shiinaha ayaa sanadkan sameeyey ku dhowaad afartan iyo toddoba bilyan oo macaash ah taasi oo boqolkiiba afartan iyo toddoba ah markaasi iyadoo sanadkii horena ay sanadkani uu ka waxsoo saar badnaa dalka gariega iyo dalalka kale ay ku wada jiraan midowda yurub ayaa maanta oo isniin ah gaadhay heshiis ku saabsan hanaanka loo xallin karo deymaha lagu leeyahay dalka gariega madaxweynaha midowda yurub donald tusk ayaa sheegay in toddobiyo toban saacadood oo wadahadallo ay socdeen kadib la gaadhay heshiis ah sidii xal loogu heli lahaa deymaha lagu leeyahay dalka gariega griiga ayaa aqbalay in uu sameeyo isbedello adag si uu u helo qiyaastii boqol bilyan oo dollar oo amaah ah oo uu ku doonayo in uu xal ugu helo qaamaha lagu leeyahay ee la degay dhaqaalaha dalkiisa wakaaladda wararka dalka faransiiska ayaa sheegtay in heshiiskan ay gaadheen ra-iisul wasaaraha griiga iyo dhiggiisa dalka jarmalka madaxweynaha faransiiska franci holand iyo madaxweynaha midowda yurub ayaa iyana qayb ka ahaa heshiiskaas
halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington dadka ku naafooba xanuunka dabaysha ama siyaabaha kale ee waxyeeladu u soo gaadho ayaa ka cawda in bulshada qaarkood ay u bixiyaan ama ay ugu yeeraan magacyo ka turjumaya waxyeelada jirkooda ka muuqata haddaba waxgaradka iyo sugaanyahanada ku sugan magaalada muqdisho ayaa ka hadlay sida magacyada aan wanaagsanayn loogu bixiyo dadka waxyeeladu soo gaarto jir ahaan ama dhaawacyada ay markaasi ay u geysan karto niyadooda mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray muqdisho qaybo ka mid a ururada bulshada rayidka maamulka gobolka banaadir fanaaniinta iyo waxgaradka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay ahmiyadda ay leedahay in ilmaha ay dabayshu naafaysay aan loogu yeerin naanaysyada ay dhibsanayaan kuwaasoo inta badan ay soomaalidu caadaysatay in magaca qofka naafada ah ay u raaciyaan xubinta uu la-yahay ee jirkiisa abwaan xirsi dhuux maxamed waxa uu ka mid yahay hal abuurada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana uu v o a uga waramay xanuunka iyo cuqdada maguuraanka ay ilmaha boolyadu naafaysay ku hayso magacyada aan wanaagsanayn ee uga yimaada mujtamaca ay ku dhex nool yihiin soomaalidu horta dhaqanayba waxay u leedahay waxaa la yidhi casarkii wixii lagu arkaa cishii lagu wacaya waxayba dhaqan u leedahaba haddii maanta fari kaa go'do farayay ku leeyihin haddii xoogaa timuhu kaa bidaan waxay ku leeyihiin hebel bidaar haddii lug ow jiis ka yahay jiisow iligu hadday kaa jabto genayay hore kaa leeyihiin arrinkaasi waa arrin aan fiicnayn kana mid a dhaqanka soomaalida canuga yarka ahay hadduu maaragtay misaal cudurka bolyadoo kale haddii cunug uu ku cuuryaamo waraa waraa laangare waraa waraa jiisow waraa yani moraalka ilmihiyaaba moraalka kadilihayaba kale marka arrinkaas waa arrin wacyigelin u baahan badan lana rabo waalidiintu inay maaragtay carruurta ka celiyaan inaysan maaragtay aysan canuga kale la da'daa cilladaha uu leeyahay inuu ka dhawaajiyo afkiisa inuu ka dhowro arrintaa in waalidku baran arrin loo baahan yaha waaye waana arrin u baahan waalidka naftiisa in lagu booriyo inay arrimahaas ka hortagaan marka xataa la guursanayo oo wiilkii hadduu jiis yahay oo wax guursanayo soomaalida horta sideedaba dad wax aysan shaqo ku lahayn ku mashquulsan waaye gabadha guursatay wiilkaa jiiska ah ugu simi maayaan dookheeda iyo rabitaankeeda waxay leeyihiin nin jiisahay guursatay ma mid lawa qabay weyday iyadu waxay ku leedahay il iyo oof maan la ahay yacni waa waa arrimaha muxuu ahaa ilaahay qofka in danihiisa loo daayo ma yeeli karaan marka waxaan ka codsanayaa shacabka soomaaliyeed inaan cidna la takoorin muxuu ahaa qofkaani hadduu wax ku liito waxbuu ku fiican yahay arrinta insaa loo dareemo abwaan xirsi dhuux ayaa sidoo kale qeexay in marka laga hadlayo awoodaha waxqabad ee qofka bini-aadamka ah ay carruurta naafada ah qudhoodu leeyihiin xirfado ay ku fiican yihiin taasoo u xusay in loo baahan yahay in lagu dhiirigeliyo canuga naafada waxaa loo baahan yahay dadaal aan loo samayn carruurta kale inloo in loo sameeyo isaga mar kastana qof kastaa waxbuu ku fiican yahay horta ama naafa ha ahaado ama indhaha hala aado ama hadhiga la aado ama xayi ha wada ahaado dhammaantiis qof aad u fayow ha noqdo qof kasta oo bini aadana waxbuu ku fiican yahay waxaa loo baahan yahay in la helo waxa uu ku fiican yahay canugaani waxaasna maaragtay aad loogu dhiirigeliyo oo arrimahaas la hormariyo waxaa ka mid a cayaarahoo kale waa in muxuu ahaa groub loo sameeyo uu la dheeri karo oo aan isciladaynayn oo misaal hadduu lug la-yahay dhowr lugeeyahoo kale maaragtay wasaaradda isboortiga oo kale ay arrimaha dadka isboortiga xiiseeya ay sameeyaan waxaa ka mid a waalidka naftiisu inuu la cayaaro si uusan cunugan kale ula cayaarin sahre mukhtaar oo ka tirsan ururka haweenka qaranka soomaaliyeed ayaa si kooban uga hadashay walwalka iyo niyad jabka carruurta ay boolyadu naafaysay ku xambaarto naanaysyada liidanaantu ka muuqato ee loogu yeero carruurta horta naafada ah ilaah baa u keenay naafadaas inay noqdaan teeda kale annaga haddaan soomaali aan nahay qofka markuu naafo yahay ama gacan la ayaa waryaa gacma hebel gacmay ayaa ay yidhaahiin laakiin ma haboono cunugan waxaa waaye mustaqbalkiisii iyo maaragtay noloshiisii way baaba'aysaa sembir wuxuu dareemayaa inuu adiga isaga u yahay qof oo maaragtay dhiman inuu yahay ayuu dareemayaa marka anaga hadda haddaan ururka haweenka qaranka aan nahay waxaan jecelnahay in dad ilmaha naafaha ah in xuquuq fiican la siiyo oo fara badan in xa- maaragtay iskuulaad loo furo way ka qaybgeli karaan haddaa tartanka cawa maaragtay ciyaaraha haddaa way ka qaybgeli karaan sida adduunka amal waad aragteen adduunka inay wiilal maaragtay oo oo jiisas ah ay balooniga volleyboolka ay dheelaan annagana baasilka inay sameeyaan annagana waxaan jecelnahay inaan heerkaas aan gaarsiino haddaan ururka haweenka qaranka annahay oo maaragtay dowladdan waxaan ka codsanaynaa ilmaha naafada ah inay si fiican ay u taageeraan ay waxna u taraan dadka ka hadlay ahmiyadda ay leedahay in carruurta dabayshu naafaysay aan loogu yeerin magacyada ay dhibsanayaan ayaa waxaa ka mid a afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane waxaana uu xusay in dadkaasi naafada ah ay xuquuq gaar ah ku leeyihiin dowladda federaalka iyo maamulka gobolka banaadir intaba horta waxaa muhiima muqaadirta rabbi inaan lala yaabin oo qofkan bini aadamka hadduu lug ka jaban yahay iyo hadduu il ka dhacsan yahay iyo haddii uu cuuryaan yahay oo ilaahay lixdan lixaad oo oo la yidhaahdo oo- ou la-yahay mid kamida la-yahay in lagu yeero magacuusan niyadda ka jeclayn diinina sax maaha caqliyan iyo cilmiyan iyo waxa weeye dhaqan ahaanna sax maaha ma jeclid qof walba oo muwaadinuhu cunugiisa ama gabadhiisa yar haddii ay ay gacan ka jaban tahay in la yidhaahdo gacani eh, eh, sax maaha mana fiicna niyad ahaanna qofka morally ayaysan ugu ugu ugu ugu wanaagsanayn marka waxaan dhihi lahaa qofka aan dhammaystirnayn wuxuu nagu leeyahay ixtiraam wuxuu nagu leeyahay tixgelin wuxuu nagu leeyahay inaan kasoo dhawaysanno kuwa ayagu dhammaystiran oo waxa weeye si ay u helaan furaskii ay ay bulshada dhexdeeda ku dhex lahaayeen iyo qiimihii ay bulshada ku dhex lahaayeen laakiin haddaad tidhaahdo jis eh, iyo lugay iyo gacanay iyo ilay iyo eh, something like that eh, waxa waxa weeye waa qofku morally ayuu ayuu dhimanayaa marka shacabka waxaan leeyahay ha ugu yeerinina magac uusan ka raalli ahayn qofka in loogu yeero diiniyana sax maaha in magacaadan ka raalli ahayn lagugu yeero dee muqaadirta rabbi iyo iyona in in lafteeda waxa weeye aada loo loo qiimeeyo waayo qofkan adigu lugta kamaad goynin ilaahay baa ka jaray eh, eh, oo yani u ahay sabab yaa bini aadamka looga dhigaya mooye wax muqaadir rabbi ee weeyaane marka hala tixgeliyo yaana lagu yeerin magaciisa raalli ka ahayn ugu dambayntii faadume maxamed oo ka mid ah haweenka bulshada rayidka ee magaalada muqdisho ayaa sheegtay inay aada u damqato marka ay aragto ilmo naafo ah oo loogu yeerayo naanays aanu jeclayn waxaana ay fariin gaara u dirtay macallimiinta iskuullada kuwa dugsi qur-aanka iyo tababarayaasha kubadda cagta oo ay ku boorisay inay tixgelin gaara siiyaan carruurta naafada ah anaga hooy soomaaliyeed een oo ilmihii anaga oo jiiska wixii ahaa iyo wixii ilb la-ayba anaga aan dhalnay oo aad iyo aad u dalqanayno oo cudurkii naafadana dabeesha ilaahay keena ay tahay waxaan aaga xuna horta magaciisa usoo ahayn oo magac oo jiiska lagu wacaayo anaga magacaas waana dhibaayaa maadaama hooy ana ilmihii anaga aan dhalnay waxaan jecelnaha macalimiinta oo iskuulka iyo macalimiinta qur-aanka baraayba inay ilmahaasi gaar niid ugu dhisaan meelaha oo horta dhallinyarada ay ku kulmaan waxaa ka jirta ciyaarta eh, banooniga camal ah iyo maxay dhahaan eh, eh, ay- maxay dhahaan degmooyinka camal oo micnaha ciyaar la- jirta la dhahaayo oo oo oo iska soo fiirsanayaan wariyaajiiso banooniga uu kugu dhicinaa naga leexo wariyaajiiso naga siko mana inay dhahaan waa khalad waa ciyaarta banoonileeda waxaan ujeedinaya anoo maadaama wiil hadda ciyaartooy ila sii dhashta waxaan aad iyo aad ugu sii jeedinayaa wiilasha naafada inay ciil dilin waxaan kasii jeclaan lahayd inay gacmaha kasii qabtaan xataa ciyaarta inay qaab usii baraan oo gooni ah oo ay gaar ugu yeeshtaan haa hooy soomaaliyeed ah, anaga waa dalqanaynaa ilmihii anagaa dhalnay waxaan jecelnaha inaa intaas oo naafada ilaahay ka dhiga oo cudurka dabeesha kuriday inaa si gaar macalimiinta dhan macal macalimiinta banoonleedaan u dirayna anaga ah, fariintaas aan ugu dirayna inay gaar iyaka naftirkooda hami ugu sii yeelaan ilmaha marka dadka naafada isku keeno oo la yidhaha haye maanta ciyaaraan leenana keena garoonka laiskugu yeeriyo qalbiga ugu dhisnaana iyaka naftirkooda xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haweysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan ramadaan kariim haatanna garowe dadka uu naafeeyey cudurka dabaysha ayaan helin xuquuqda aasaasiga ah sida waxbarashada iyadoo sidoo kalena ay adag tahay in la ogaado in sababta keentay naafanimadu inay tahay xanuunka dabaysha iyo in kale marka qofku uu qaangaadho nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan garowe ka soo diray dadka soomaalida qaybtood ayaa caadaysta in dadka naafada ah ay ku caayaan iyagoo u bixinaya magacyo kala duwan halka ay ka saacidi lahaayeen dadkaasoo uga baahan gacan wakhtiyada ay soo dhexgalaan bulshada inkastoo wasaaradda caafimaadka puntland ay sheegtay inay ka xun tahay in dadkaasi naafada ah loogu yeero magacyo niyad xumo iyo faquuq ku abuuri kara haddana waxay sheegtay inaysan hayn qorshayaal dadkaasi ay boolyada naafaysay lagu gacan siinayo keliyana ay xoogga saaraan ka hortegista in fayraskaasi uusan soo gelin qofka jirkiisa arrimahaas waxaa barnaamijka booliyada uga waramay cabdirasaaq abshir xirsi cabdirasaaq garweyne agaasimaha waaxda caafimaadka asaasiga ee wasaaradda caafimaadka puntland bismillahi raxmaan raxiim walaalle waa mahadsan tahay dadka aad sheegayso curyaamiinta ahi hortii runtii oo waaweyn waa laga yaabaa intay curyaannimadu waxyaaba badan baa keena inay tahay booliyo iyo inaysan ahayn wax kale qeexid ma jirto laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego caawimaad gaar ah oo ay leeyihiin oo loo cayimay dadka curyaamiintiihii ma ay jirto waxay la mid yihiin ummadda kale ay dhibaatada ku dhacday oo soomaaliyeed ama ha curyaamo ama yuusan xanuun kale ha ku dhaco oo maaragtay dhibaato kale ah ha ku dhacdo laakiin daryeel gaar ah iyo qorshe gaar ah oo loo subiyey dadka xanuunkaasu haleelay oo curyaamay ma ay jirto marka wax gacana oo aan siinahay ma jirto aan ka ahayn xarumaha caafimaadka u furan oo bilaash ah hadduu xanuunsadoo kale ama wax kale la soo kulmaanoo kale ma garanaysaa uu yimaado uu ka qaato wixii uu rabo oo daryeela uu ka heli karo aan ka ahayn ma ay jirto ma garata dhanka waxbarashadoo kaleeto ma laga yaaba inaa gacan ka siisa walaalow ma jirto qorshe laleeyahay dadka curyaamiinta waxbarasho gaaraha loo subiyo oo sida gaarah loo tixgeliyo anugu maan arag meelo lagu hayo laakiin waxay kala mid yihiin mujtamaca soomaaliyeed oo dalka jooga waa jira kuwa badan oo curyaamiin oo waxbarta maanta kuwa badan oo ka qalin jibay jaamacadaha soomaaliya waa jiraan laakiin dad ayagoo isbaray oo dadaalay oo ka mid noqday mujtamacooda oo aan u arag curyaannimadu inay ka reebayso waxbarashadii iyo horumarkii ay weeyaan laakiin qorshe la leeyahay dadka curyaamiinta booli ku dhacday ha loo sameeyo oo ha lagu baro ama xirfad ha loo sameeyo weli heerkaas ma aanan gaarin
dhanka bulshadoo kale ma ka wacyigelisaan inaan la faquuqin ama aan lagu caayin naafadaasi dhanka booliyadoo kaleeta ama dhibaatadaas naafada ay la soo gudboonaata walaal waa mahadsan tahay dhinaca bulshada wacyigelinta bulshada waad og la soconaa bulshadeennu dad islaama weeye boqolkiiba boqol way og yihiin qof kasta oo maanta caafimaad qabaa bari inuu curyaami karo inuu dhiman karo in wax kale ay ku dhici karaan qof kasta xanuun kasta ku dhici kara wuu ogyahay runtii dad islaamnimadu waa wax qaaliya oo og in waxaan qadarrabi yihiin qofkan uusan keensan uusan dooran inuu curyaamo marka waxaan filayaa dadku soomaalidu xoogaa way ka fiican yihiin ummadaha kale saan filayo inkastoo ay qofka aan maarata aysan dhiirigelin ay isku dhiirigelin inuu noolaado oo shaqaysto oo maarata wax qabsado laakiin u filmayo inay ku caayayaan oo ay ku maagayaan oo ku fuuqayaan hadda qof kastoo caqli waa dareemaya qofkaan qadar rabbi inahay nusa u gartay qof kasta oo maanta fayowna ay xanuunka ama ku dhici karo ama curyaannimo kale shil baabuur iyo wax la mid ah ay imaan karaan oo maarata ay curyaami karo dadkaasi booliyadoo kaleeto ku naafoobay wasaaradda ma u samaysaa dhiirigelin ay ku dhiirigelinayso inay wax qabsadaan wax bartaan oo ay la mid yihiin dadka kale oo aad niyadda ugu dhisaysaan walaalow runta markaan kuu sheego dadka anugu hadda booliyada aan la kulannaa waa caruur ka yar caruur aad u yar weye runtii aad u yaryar weye badanaa wadanka aanu hawshaas ka fiirnaa dadka waaweyn oo curyaanka ahi sababtay u curyaameen in la gaaro oo la ogaado unbay u baahan tahay oo ma garan karno ma shil baawur baa keenay ma xanuuno kale oo neerfayaasha kaga dhacay baa keenay ma boolyaa keentay ma garan karno laakiin markaan adee runta kuu sheego qorshe wasaaraddu ay ka leedahay dadka curyaamiintaha in la ururiyo oo la habeeyo oo maarata farsamo gacmeed loo subiyo oo shaqooyin kale loo subiyo ma jirto muhiimadda aan saarnaa waxa weeye in xanuunkuusa aysan dhicinba oo prevention ama koortag la sameeyaanu boqolkiiba sagaashan iyo sagaal xoogka saarnaa waxaanu ognahay haddii xanuunka qof ku dhaco oo noocaanihi oo qorka baar la iskareebo si u soo noqdaa oo curyaanimada ga baxaa way adag tahay marka runtii anagu hadafka iyo taargetka aanu tiigsannaa ama aanu doonnaa waxa weeye in uusan xanuunkaaniba imaanin oo laga dhammeeyo soomaaliya uusan curyaanimo dhicinba baanu xoog ka saarnaa qorshahaad ay weydiisay noguma jidho barnaamijka wasaaradda dhexeeda qaybaha bulshada ayaa qaba in loo baahan yahay in dadkaasi niyadooda kor loo qaado iyadoo laga fogaanayo hadallada qadafka ah ee niyaddooda waxyeelayn kara magacayga waxaa la yidhahdaa axmed deeq xaaji cabdi oo kumagdheer ayatullaahi joogana magaalo madaxda garowe horta arintaas waa arin nasiib darro ah ee qof ilaahay uu macnaha sababtiisa ay ku dhacday ama illa ama lugla ama cilad rabbaaniga ay ku timid oo isagu uusan shaqo ku lahayn in lagu naanaysaa wax ilaahay uu baneeyey ma aha hadda diintuna way ka hadashay oo qur-aankaa lagu sheegay in macnaha qofkaas in aan lagu tilmaami karin naanays xun oo ka baxsan sharciga islaamka saas darteedna waa arrin nasiib darro ah meesha dadka moralka looga dhisi lahaa oo lala tacaamuli lahaa oo la taakulayn lahaa oo macnaha loo naxariisan lahaa in la baydadiyo ama wax kale laga dhigo ama la takooro oo ummadda laga dhex saaro si cuqdad iyo colaad ay ugu dhalato waa arrin aan wanaagsanayn oo jaahilnimo ah waxaanu kula talinaya dhammaan qaybaha bulshada ay ka kooban tahay in arrintaa ummadda laga wacyigeliyo hadday tahay culummada aqoon-yahaniinta waxgaradka iyo dhammaan inkastoo dhammaan inta caqliga saxiibka u ah in dadkaas dhibaatooyin kala duwan ay soo gaareen inaan la oran lugay inaan la oran gacmay sababtoo ah sababta iyo wakhtigu meelu jiro lama yaqaan sidaas darteed waxaanu kala talinaynaa in arrintaa laga fogaado adduun iyo aakhirana maaha mid fiican nuux muuse brijeeb barnaamijka booliyada v o a garowe
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington dadka waxyeeladu ka soo gaadha xanuunka dabaysha ama siyaabo kale u naafooba ayaa u baahan deegaan la saaxiib ah oo soo dhoweeya islamarkaana u horseeda inay nolosha horumar ka sameeyaan cabdixakiin maxamuud jirwac ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada hargeysa cudurka dabaysha oo ka mida cudurrada aalaaba bulshada ku keena naafanimada amaba in qofka uu laxaadkiisu kala dhantaalmo ayaa bulshada u haleela amaba naafeeya ay u baahdaan adeeg gaar ah oo ay ugu muhiimsan tahay helitaanka adeega saaxiib laha qaabnololeedkooda axmed cabdi buraale waa agaasimaha fulinta ee dallada ay ku bohoobeen ururada naafada somalilan ee loo yaqaano s n d f ahmiyadda ay u leedahay deegaan la saaxiib ah qofka naafada ah waxay ka tahay lambar wan baahayaha ay u baahan yihiin dadka naafada ah guud ahaanba dadka naafada markaynu leenahay waxaa ku jira kuwii naafada dabaysha waxyeelaysay kuwa acsidentka baabuurta ama shilalka baabuurta wax ku noqday iyo qaar kaloo badan oo iminkaana soo koobi karin marka marka uu deegaanku la saaxiib yahay qofka naafada ah waxyaaba badan ayuu u fududeeyaa guud ahaan noloshiisa oo dhan inuu sidii habsame ah u wato oo sida qofka kale ee aan naafada ahayn u wadan karo inuu waxbarashadiisii tegi karo inuu suuqii ka adeegan karo inuu meelihii caafimaadka geli karo iyo in dhammaan adeegyada kale ee bulshada u baahantahay uu isagu qabsan karayo marka iminka xilligan lagu jiro waxaa la yidhaahdaaba qofka naafadii naafo maaha laakiin deegaanka ayaa naafo qofka ka dhiga dadka ulaxaadka ka naafeeyey cudurka dabayshu oo ah qayb ka mida bulshada ayaa la tilmaamaa hannaanka la dhaqanka iyo weliba soo dhowayntooduba in ay tahay mid la xidhiidha kala duwanaanshiyaha dabeecadaha bulshada ay la nool yihiin waa sida ay qabto nuura maxamuudu nuur oo ah guddoomiyaha dalladda naafada somalilan ee s n d f
horta dadka maxay hede ay dabayshu naafaysay waa dad aad u fara badan maxay ahaydey soo dhawayntana kolley bulshadu dee isku wada mid maaha maxay ahayday waa kala naxariis badan yihiin way kala dee shaqsiyad wanaagsan yihiin marka laakiinse dadkeennu waa dad naxariis badan oo kolley dad in yar mooyaane waa dad aad u fiican oo kolley soo dhoweeya dadka naafada ah qaybo ka mida bulshada ayaa xilliyada qaar ku kaca ficillo aan saaxiib la ahayn dadka ay dabayshu laxaadka ka naafaysay sida in ay u bixiyaan naanays ama ay magacyo kula xidhiidhiyaan saamaynta cudurka dabaysha uu ku yeeshay laxaadkooda taasi oo carruurta qaar ku keentay inay ka niyad jabaanna waxbarashada waa sida uu mar kale ka hadlaya axmed cabdi buraale horta taalaftigeeda xuquuqo badan bay inay ka maqnaadaan ay sababtay waxa ayn siiba xagga waxbarashada wax laga yaaba ilmaha yaree dabayshu naafaysay marka caruurta iskulaaska yihiin ama ay wadada isku arkayaan ay ku caayaan ama ay ku dhaleecayaan magaca u bixiyeen oo ka tarjumaya naafanimadiisa islamarkaana aan raalli ka ahayn inuu qofku cuqdad ka qaado sychologically uu qofka caafimaadkiisii waxyeesho mararka qaar in qofku inuu ka niyad jabo waxbarashadii ay ku sababto iyo inuu guriga kasoo bixi waayo labadaba way ku samaysaa marka hataa laftigeedu iyaduna carqalad bay ku haysaa qofku markuu weynaado wax laga yaabaa in naanaysta ay ka hadha ama laga daayo laakiin kuwa ay dhibaatada ugu weyn ku dhacdo xagga naanaysaha waxa weeyaan caruurta siiba marka ay ku jiraan dugsiga hoose dhexe iyo kasraba waxaa kaloo idina jirta rag iyo dumarku seen ognaye soomaalida dee raggu isagoo wiljeerkiisa wata ayuu iska soo baxayaa dumarku way ka xag jiraan marka waxaa jira dumarku iyagu inay soo baxda gabadhii oo ay suuqa soo martay iyadoo wiiljeer wadata ama dumar badan baa dad ayaa si kale ka aaminsan dad badan oo naafo oo dumar ah oon soo bixin bulshadan oo sida aynu hore usoo tilmaamay ka mida kuna dhex jira dadkooda ayaa haddii ay bulshadu faquuqdo ama ay kula macaamisho hanaan qalabsan ay saamayn ballaadhana ku yeelanaysaa noloshooda wallaahi walaal saamayntu dee aad bay u fara badan tahay sababtoo ah waxa weeyaan dad wadan eh, saboola ka- ka dha- ku nool eh, maxay heday laxaadkoodii qayb ka mida waayey eh, shaqo aan ku helaynin eh, waxbarashadii si fiican aan u helaynin oo iyadoon cidi ka hortaagnayn awooddoodii ka hortaagan tahay een maxay ahayday iyada oo aan dadka dee intooda badan ee ay- ee maxay ahayday dhaqamo gaboobay ay haystaanoo qofka naafada aba ay ka aaminsan yihiin inaanu qof dadka la mid ah aanu ahayn oo maxay ahayday dee naafanimadiisii uun eegaya laakiin aan eegaynin qofkani inuu qof dadkii la mid ah maskaxdii u fayowdahay wax qaban kara ee cid- wax ku soo kordhin kara bulshadii ah, fekerka ah, ka- ka- ka- kaloo khaldan bay dadku ka haystaan kulley markaa caqabad way leedahay runtii arrintani oo ah mid culayskeeda leh ayaa sanadkii hore madaxweynaha somalilan uu soo saaray tigreeta uu ku amrayo in dadka naafada ay helaan goobo u gaar ah oo ay mari karaan sida dhismayaasha dhaadheer hase yeeshee amarkaasi ayaan weli noqon mid ay mahadiyaan dadkaasi naafada ah islamarkaana u sahla goobahaasi inay si fudud u koraan taasi horta waa caqabad aad iyo aad u badan baa dhismayaasha ka haysata dadka naafada ah Een, sanadkii hore ee labadii kun iyo saddex iyo tobankii afar iyo tobanka bilowgiisii madaxweynuhu wareegtuu soo saaray ee een, uu leeyahay goobaha dadka ka dhexeeya bulshada ee hal- ha- ha- ka- inay access u helaan dadka naafada ahi oo dhismayaasha wixii la dhisayo iyo wixii horaba l- t- eh, meel wiiljeerkoodu ka galo ama biraha ay la maraan ha loo sameeyo inkastoo wareegtadaa xataa madaxweynuhu ay jirtay haddana weli waxaad moodaa wax aad u dhaqan galay in aanay jirin oo ay caqabadii weli halkii taagan tahay cabdixakiin maxamuud shirwac xubinta wacyigelinta cudurka dabaysha v o a hargeysa ramadaan kariim cawaysin wanaagsan idil ahaantiinba halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha haatanna nairobi dadka naafada ah ee ku dhaqan kenya gaar ahaan dadka soomaalida ah ee u naafoobay xanuunka dabaysha ayaa ka sheekeynaya dhacdooyin ay kala kulmaan bulshada gaar ahaan dhinaca adeegyada ama takoor ku dhaca yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan ka soo diray magaalada nairobi kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka ololaha dabaysha oo toddobaadkiiba hadahay oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa dadka ku naafooba cudurka dabaysha ama bolio saamaynta ay ku dhex leedahay bulshada dhexdeeda ma ka helaan soo dhoweyn iyo ixtiraam iyo inaanay ugu yeerin magacyo guracan oo astaamaha markaasi ilaahay uu curyaannimada gayeysiiyey aysan ku jaa-ifayn oo aysan meel kaga dhicin waxaa kaloo isna barnaamijkeenna ka mid ah ma helaan dadka iyagu ku naafooba cudurka dabayshu dariiqyo iyo wadooyin u sahlaa goobaha dugsiyada markay aadayaan ama xafiisyada oo aanay markaasi ka badbaadaan midab faquuqa iyo hadallada guracan ee maskaxdooda iyo damiirkooda wax u geysan kara gaar ahaan marka ay korayaan ee iskuullada ay la dhigtaan kuwa aynigooda haddii ay hadallo xun iyo dhaqamo xun ku yidhaahdaan inay saameyntooda mustaqbalka wax ku yeelato aadan maxamed cusmaan waa oday soomaaliyeed oo ka soo jeeda gobolka waqooyi bari oo isagu ka mid a dadka ku curyaamay cudurka dabaysha xilli aanu fikir badan isaga iyo qoyskiisu ka haysanin ugu horreyntii waxaan wax ka weydiiyey bal inay ahmiyad ka helaan iyo mudnaan gaar ah dadka isagoo kale ahi marka ay la kulmayaan bulshada oo aanay ku naynaasin magacyada guracan ee lugay iyo ilay iyo waxyaabaha kale ee qofka markaasi damiirkiisa wax u dhibi kara waxaanu yiri arrimaha ayaga ah waa arrimo soo jireen ah Een, waxaad moodaa inay laba weji kale leeyihiin arrimaha ayaga ah wejiga koowaad marka hadda anaga roonoo istanahnay een, dadka naafada ah hadda cid u taryeesho oo yidhaahda muxuu ahaa waxbarashada goobaha waxbarashada iyo een, muxuu ahaa een, meelaha dugsiyaalka een, cid geysa ma laha maadaama ayba jiraan kuwa guryaha aan laga soo saarin oo muxuu ahaa een, guryaha lagu reebo oo yidhaahda muxuu ahaa amaa lagula yaabo hadday cunuga geyso goobta caafimaadka iyo waxbarashada Een, arrinta labaad waxay tahay hadda sidii dowladda hadda hormaray sida hadda nairobi camal dadka curyaamaha oo dadka bulshada aan la degannahay oo dhaqamada kale aan kala leenahay waxay sameeyaan qofka gaariga waa la saaraa een, goob fiican baa la geeyaa een, bakamaa loo sameeya baabuurtooda bakan kale ma geri kara waa lasoo dhaweeyaa waa loo sheekeeyaa muxuu hay-adihii baa loo geeyaa hay-adaha dawliga iyo kuwaan dawliga ahayn baa lagala hadlaa oo waxaa la yidhahdaa muxuu dadkan waa dad naafe hay-ada madax bannaan baa jiro muxuu hayaasiin oo ku shaqol hawshiida laakiin waqooyi bir haddaanan annaga ma daryeelno maadaama hadda sanadada ugu dambeysay hadda hay-ada ku shuqul la imaadeen oo weliba dadka ay fahameen ahmiyadda ay uleeyihiin inay dadku wax bannaan kusoo saaraan waxbarashadii haddana weli waa jiraan waxaa laleeyahay hebel jiis hebel ilay hebel lugoy qofki marka maskaxdiisa waxaa dhici kartaba amaa lagula yaabanayo haddad qofkaan meesha geyso weli waxay ugu yeeraan dadka asaga ah hebel jiis aadam hebel lugoy hebel kanay hebel muxuuha laangare magacyo macnaha guraacan aniga hadda kulaad lagu dhigay ilaa hadda waxaa la yidhahdaa aadan jiis markaan yidhahdo war waa kuma waa ninka aadan ama xaaji aadan markaan yidhahdo waxaa leeyahay xaaji aadan waa kay ma aadan jiis baa haa hadallada waxay noqdeen macnaha waxaa iska caadiyaal bay noqdeen bulshaba bulshada ay ka horumarsan tahay ayaa mar walba ay soo korodhaa daryeelka iyo mudnaanta dadka naafada gaar ahaan dadka cudurka booliyada waana jiraan sida aadan uu tilmaamayo meelo ka mida wadanka kenya iyo dunida meelo ka mida oo weli ay helayaan tixgelin ama marka shaqada la qorayo ama waxbarashada ama mudnaanta dadka naafada ahi inay helaan xuquuq la mida ama u dhow laakiin weli waxaa muuqata inaanay haysanin fursadaha meelaha wanaagsan ee ardayda ee markay ardayda wax la baranayaan weli waxaa jira faquuq iyo hadallo guracan oo maskaxdooda raad ku reebi kara hadalladaasi haddii ay sii socdaanna in xitaa mustaqbalka dhallinyarada yaryar ee ku curyaama cudurka dabayshu inay mustaqbalkooda wax u dhimi karaan mar kale aadan oo arrintaa ka hadlayna wuxuu yidhi arrinta iyada ah waxaan ka waraysayaan dhexdaas yaan waxaan ku kulan wajeer gabar naafi ah iyo nin kaloosna curyaana dhulka socdo nin countiga wajeer ka tirsanoo wasiir ba muxuu ahaa meesha nagu soo maray gabadha waa gabadha muxuu ahaa ee dowladda ku jirto wuxuu isku dayay inuu gabadha lacag intuu usoo bixiyo jeebka siiya lacag laba boqol weli usoo bixi markaad gabadha qusasho waxay tiri muxuu ahaa maxaad ka- kala joodaa dee qof naafa baan ahay bay tiri oo muxuu aa tahay buu yidhi muxuu ahaa inaan lacagtaana kugu cawiy waa mahadsantahay tiri waa arrinta macnaha qofka naafiga ah inaan wax qabsan karin ay bulshadu maskaxdooda ku jirto war qofka naafaha waa yahay laakiin qofka aqoontiisa iyo waxqabashadiisa iyo bulshada si ula dhaqma ma aha mid qofka macnaha ka reebaysa ma aha tan ayada waxaan dhihi lahay dadka dadka fuquuqa ama hadallada xun ugu yeera war dadkan qof baniaadan adig kulimid ah waa qof insaan oo ilaahay abuurtay oo kugu ataxaaman ma ihin inaad magac xun ugu yeerto waa in adiga qofkii niyada u dhisid oo kor usoo qaadid qofkan shalay ilaahayga saas yeel adig waa ku yeeli karaa ha isku dayn inaad ad qofkan adiga ha kaa hoosey wax u dhib laakiin isku day qofka qofku garab taagan inuu yahay haddaad qofka ka dhadhacasidan adiga macnaha aad semberi macnaha kaa hooseeya qofka niyadaad ka dhiman waxbarashada iyo hemiga aad hiigsanaya waxaa laga yaabaa inaad macnaha dib usoo noceliyo tan kale waxaa weeye wuxuu yidhi ninka heesay ma ogtahay curyaanka caga loo mayn waxaa caynka loo dhigay kuwa ladanoo cararaya inay ku cirmi qaataan yaasiin aniga waxaan dhilahay arrintaas waxay u baahan tahay wacyigelin fara badan khaasatan gobolka soomaalida ay degta waqooyi bare wadamaha tuulooyin hadda waxaa jiraan weli horumarin oo ciyaalkii muxuu ahay miyiga lagu haayo oo sidii qofka dandarra macnaha iskaga dhimanaya laga yaabo inaa hataa dugsi quran aan la geynin qofkii oo macnaha waxbarasho iyo macnaha hamiyaadka la iska badaa ama bulshada lasoo dhexgelin arrintaas waxaan ku baraarujin lahay hay-adaha muxuuha samafalka ah iyo sidii idaacadaha iyo wacyigelin loogu sameyn lahay oo macnaha dadka asaga hayniyadiis kor looga qaadin hadda nairobi marka haddan ka hadalno bankiga markaa aragtid qofkii sawirkiisa iyo asagoo gaari gaariga lagu riixaya meesha ku sawiran baabuurka dhigta waxaa weeye muxuuha waa laga qaada meesha qolada sekuuritka nu ogoleen muxuu isbitaalada sidaa camal bankigiisa waa gooni waxaan dhihi lahay arrintaas waa arrin u baahan in wacyigelin looga sameeyo weliba hadda sanadahan hadda aan soo dhaafnay dadkii xoogahooseba maalin wal maalinka ka dambaysa waa soo ilbaxaya inuu qofkii waxaa laga yaaba qof maanta shir looga yeero inuu yirahdo curyaan baa tam xooga ishaada yarsi ah shirka hatigin aniga cudurdaar nuu sameysaa laga yaaba asagoo shirkaa wixii looga hadli lahaay ay macnaha hamadiisa ay ku jirto u xishoonaya qofka asaga aad iyo aad ayaad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa aadan maxamed cusmaan oo ah oday soomaaliyeed oo kasoo jeeda gobolka waqooyi bari oo ka mida dadka isagoo ku curyaamay cudurka dabaysha ama bolio balse helay fursado aanay helin kuwa badan oo isaga la mid ahaa oo weli miyiga iyo goobaha aqoontu ay hooseyso ku dambeeya waxaanu tilmaamay in ay jiraan raadad aan ka haraynin maskaxda iyo damiirka korriimada caruurta haddii lagu ababin waayo nidaam soo dhoweyn iyo niyad sami ah marka ay iskuulaadka iyo goobaha la isugu imaanaya joogaan oo laga ilaalin waayo faquuqa iyo dhaqan xumada barnaamijkan oo gacan weyn ay ka geysato waaxda afka soomaaliga ee v o a oo ah toddobaad walba habahay oo kale ka dhegaysataan idaacadda v o a intaa ayuu maanta ku dhanyahay taynu mar kale hawada ku kulmi doonna haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi markana kusoo dhowaada xubintii wicitaanka ee qeybta ka ahayd barnaamijka waa loogu talagalay wacyigelinta cudurka dabeysha waxaana inoo haya ismaaciil xuseen farjar
dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeennii wacyigelinta dabaysha gaar ahaan qaybtii wicitaanka waxaana marti inoogu ah maxamed shariif yuusuf oo ah kormeere caafimaad oo wakhti badan ka soo shaqaynayay cudurka dabaysha deegaano badan oo puntland ahna booqday una kuurgalay xaaladahooda kala duwan islamarkaana kulamo kala duwan la yeeshay dadka reer guuraaga ah waxaan jeclaa bal marka ugu horreysa inaan ku weydiiyo puntland marka laga hadlayo xanuunkan dabaysha bal dadka markaad u kuurgashay sidee bay uga warhayaan
walaalle waxa weeye dadku si fiican bay uga warhayaan bilowgii mashruucaan marku bilaabanayay kun afar boqol iyo sagaashan iyo sideedii bay ahayd sagaashan iyo toddobadii bay midib ka bilaabatay markii hore dadku waxaad mooday in dadku aysan fahamsanayn laakiin dhawaanada dadku waxaad moodaa boqolkiiba waxaa oran karaa hadda ninety nine haddaa miyiga ku jooga maxaa jira waxaa kordhay wada shaqaynta w h o dadka volunteerka ah oo aada loo badiyey oo goob kasta jooga deegaan kastana soo gala iyo maamulka dowladda oo wasaaradda caafimaadka iyo maamulka kaleba oo kulligood si wada jira oo shaqeeyay community-ga marka shaqadu dadka inay ayagu leeyihiin ayayba uhaystaan inay cudurkaan cudur jira yahayna waa ogyihiin shaqaduna waxay uga dhacdaa si dabaysha cudurka ma layihahdo maadaama dabayl la yihahdo waxaad moodaaba in roobka iyo dabayshaba mashruuca shaqadiisu ay ka dheerayso sababta oo ah waxaa laga yaabaa in hal subax hal saaca inay wada bilaabato goob kasta oo tuulo kasta ah ay hal mar shaqada ka wada bilaabato isku hal marna ka dhamaato deyn kasta wasaaraduna wacyigelin aad iyo aad iyo aad u badan ayay iyadoo bixi degmooyinku waxay u magacaabatay wacyigeliyayaal waan gartay waynu soo gelaynaa foodii la yidhaahdo waan gartay waynu soo geli doonaa oo qaybo badan halkaa su-aalo badan baan kaa weydiin doonaa laakiin mid ka mid a dhegaystayaasha ayaa khadka ku jira oo jeclaa inuu su-aalka a weydiiyo arrintaa n kusoo dhowo khadka walaal ismaaciil waa mahadsan tahay waa ku dhowahay noloshana waa salaamaya n magacaaga ku bilaabaya su-aashaad weydiinaysid howlwadeenkan caafimaad
horta magacaygu waa nuux faarax nuur oo hargeysa ka soo hadlaya waxaan jeclan lahaa inaan weydiiyo oo su-aal ku saabsan mawduuca dhakhtarka ah ku jira khadka ku jira cudurkan dabayshu sida uu dhakhtarka warramay waa cudur ama laga warqabo waa cudur aada u halisa dadkuna intooda badan ay aada uga baraadla-yihiin haye marka bal sida ay dhulka reer guuraaga ah iyo miye fogfog oo aan war badan ka hayn sida ay u gaari karaan ama ay wacyigelinta oo kale uga gaarsin karaan ay dadka u fahamsan karaan cudurkan bal sida ay iyagu barnaamijka uga bandhigteen ama uga uga bogan kareen inay dadka gaarsiiyaan ayaan dhakhtarka jeclaan laha balina weydiin uga warramo dadka naga kajaaysaano aad waad mahadsan tahay haddaad su-aasha waad fahantaan filaya
waa fahmay waa fahmay mudane yuusuf iyo adiga waa islaamaya markaan su-aashiisa guda galo sida ay dadka outreachka ama fog ama miyiga ku nool ama ay u gaartay wacyigelinta ama cudurkani sida aan horeba kugu sheegay shaqadaani waxay ka dhacdaa meel kasta oo kamid ah deegaanada oo hawshaani loogu talagalay inay ka dhacdo ama areada in la koforgaleeyo loogu talagalay wacyigelintuna waxa weeye saxaafad ka socota oo dhinacaha nolosha waa maqashay wasaaraddu waa wadaa oo gooni u wadaa maamulada waa arkay telefishinada iyo meel kasta in agaasimayaasha wasiirada madaxweyneyaasha booliyada la siinayo meel kasta laga si maantana waxaad og tahay in ay digital tahay oo meel kasta telefon baa yaalla golis baa jirta iyo shirkado iyo nation iyo oo gobolada ama gobol kastaba ka shaqeeya ayagana waa lagu ogeysiyaa waktiga talaalka booliyada la bilaabayo waxa uu yahay marka kale waxaanu ku wacyigelinaa waxaa jira oo kale tan wasaaradda iyo unicef oo dhinaca wacyigelinta ayagu goboda w h o waxay leedahay survilancy wax la yihahdo survilancyga anigaa kamid ah waa qolo dabagal ah oo cudurka boolyada dabagasha wacyigelisa tuulo kasta iyo degmo kastana waa koran yihiin dad volunteer ah oo deegaanka degan oo hadda dulka sentimiskiisa dadka u sheega hadday arkaan loo soo sheego telefoonadooda leh isbitaalada farmashiyayaasha meelaha culammadu joogto oo qur-aanka lagu afriyo shifooyinka meel kasta oo qofka ilmaha jiran la geyn karo ama qofka jiran la geyn karo yihiin waa loo tirsan yihiin waana ka qaadanaa xogta wasaaradda sidoo kale ayadana qaata Een, su-aalo badan baan nagu geli doonaa laakiin mid ka mid a dhegeystayaasha oo haatan nagu soo biiray Een, magacaaga ku bilaabay iyo halkaad joogtay magacaygu waa khaalid cabdiraxmaan maxamed waxaan joogaa hargeysa waxaan dhakhtarka weydiin lahaa sidee ugu fudud ee dadka reer guuraaga ah ama hanaankee ugu fudud ee loo fahansiin karaa cudurka Een, macnaha een, xanuunka dabaysha iyo dhibtiisaan u fahmay ha aad baad khaalid sidee dadka looga dhaadhicin karo cudurka?
khaalid baa mahadsan yahay waa maqlayaa waa la socda waa waa markaan kaaga jawaabo su-aashaas awal waxaanu ka shaqaynaysnay anagu magaalooyinka degmooyinka iyo tuulooyinka miyigu waa nagu ad guuraagu dad guurguura oo marka hadba roobka meeshuu jira aaday ahaayeen oo nagu helaa adkaan jirtay annaguna ma kofargaran karin laakiin muddooyinkan dambe waxaanu culays ka saarnay maadaama si aad la socotaanba idaacadaha iyo meel kasta maadaama aad xoogaan iyo dad mutacalimiina tihiin waxaa ka dilaacday ofkiigii ugu dambeeyey oo ka dilaacay mudug waxaa laga helay toofiiq degme la yidhaahdo dadka ka ahaayeen reer miyi miyigii marka la tegeyna waxaa la ogaaday in aw sii tahay jiradu ahayn dad ku nool inay yihiin ilaa nairobi level ay tageen hataa ay soo arkeen inay meeshu meel miyiya tahay daraadeed waxaanu bilownay inaan tiimam mobile teams ah aanu u samayno tuulooyinka oo kambeynka markaan qaadno ayaguna tu- baadi- baadiyaha ayaguna intay baxaan baadiyaha oo deegaanka dadka u dhashay ah oo wacyigelintii iyo tallaalkii labadaba eh, eh, meesha wada geeya safarka hadda ugu dambeeyey oo last kambeynkii waxaa socday tallaal caafimaad oo boolio ah iyo tallaalka xoolaha oo qolada xanaanada xoolaha oo muddo badan ayagu reemiyiga iyo dadka pastooralka la shaqeeya ay wadeen waan gartay igi ayaanu la shaqaynay tiimam ku darnay baadiyaha ay la tegayeen odayaasha dhaqanka ee deegaankaas ama odayga markaa ugu weyn ama nabadoonka ah ayaa wacyigelinta noo qaabis oo ka dhadhacsiinayay Waan gartay.
haddana waa sii xoojinaynaa kambeynkaas usala waana ku qanacsannahay oo aragnay effectigeedii oo wax badan baanu ka aragnay in ay saameyn buuxa ku leeyihiin deegaanka dadka dadka wadaan tiimka wadaan deegaanka weeye baabuurka wada deegaanka weeye een, ninka qabanaya deegaanka weeye ninka la siinayo reerkiisa la siisanaya daawadii hadduu miyiga sidoo kale weeye ma garata waan gartay aad baad u mahadsan tahay barnaamijkeennan aad nagala qayb gashay adiga iyo dhegaystayaasha khadka ku jiraba waa mahadsantahay
ismaaciil xuseen farjar ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan inooga imanaya magaalada muqdisho wuxuuna ku saabsan yahay shaqada iyo shaqaaleynta iyo weliba habka shaqaalaha loo xusho wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho seynab abuukar ayaa noo haysa
inkasta oo dowladda soomaaliya ay sheegtay in dhallinyarada soomaaliyeed ay kaalinta koowaad ugu jiraan dadaalka ay xukuumaddu ku horumarinayso shaqada iyo shaqaalaha ayaa misana dhallinyaradu ay sheegayaan in hab aan cadaalad ahayn lagu xusho shaqada inkasta oo soomaaliya lagu tiriyo meelaha ugu hooseeya xaquuqda shaqada waa qodobka maanta aynu ku eegi doono barnaamijka dareenka dadweynaha waxaa nagala qeybgalaya aadan cabdulle cabdi oo madax u ah hay-adda sohfod oo wacyigelin arrinta shaqada la xiriirta ka wada magaalada muqdisho cabdulaahi shariif cabdi gudoomiyaha golaha sare ee midowda ardayda jaamacadaha iyo kiin cabdalla naaji oo ah hooyo soomaaliyeed oo ku sugan magaalada muqdisho su-aasha ugu horeysa oo martida barnaamijkan weydiinana waxay ahayd waa sidee hanaanka shaqa helista soomaaliya si fiican anagu ujeedka koowaad wuxuu ahay ardayga waxbarasho ee wax ku barta dalka gudihiisa ee aqoontii la rabina leh inuu heli karo shaqo ayadoo macnaha laga raadinin banaanka ee aan macnaha meel kale laga soo qaadin ardayga kale ee dhallinyarada wax baratay gudaha wax ku baratay ee dhibka wax kusoo bartay inay helaan fursad shaqo ayadoo ay jirto muxuu ahay ayagoo shaqadii fursadii loo heli karo in banaanka laga keeno muxuu ahay dhallinyaro kale way mudan yihiin laakiin waa markii la waayo ee dalka gudihiisa laga waayo marka waxaan isku xirnaa haddaan nahay hadda soofod dhallinyaradaas ee dalka gudihiisa wax ku baratay inay fursad shaqo loo abuuro siisan meelo kale u aadin dhibaato kalena usan gelin waxaan u tababarnaa qaabka shaqada loo abuuro ama shaqada loo raadsado haddii fursad banaanaato ardayga wuxuu yaqaan oo keliya kasabtiiguu haystaa cilmigii uu leeyahay laakiin ma haysto awood uu ku raadiyo ama hadduu raadiyo waxaa macquula in albaabadii laga soo xirto anigu marka waxaan isku xirnaa wasaaradii shaqada iska lahayd wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada annagoo ka haysana muxuu ahay aqoonsi oo ay xataa tababarkana la sameynayso dadka ugu qaabilsan wasaaradda qeyb ay leedahay tababarada sameyso iyo annagoo tababarkii ardada isku keenayno waayo ardadu waxay leeyihiin midow arday jaamacadeed ay leeyihin oo guddoomiyada nala joogo annagoo marka u marayno fursadaas u raadinayno in guddoomiyaha iyo muxuu ahay tiimkiisa annagoo laga fadhiisanoo kala tashanayno hadba sidii ardada u kala horeeyaan tababarkan waa waa wax isdaba yaallo waaye arday caafimaada jirto arday waxaa jirto political sane oo political barato siyaasadda barato marka arday walba meeshuu ku habboon yahay iyo fursadda bannaan ayaan ku abligareynaa
inta badan wacyigelintana waxay u baahanta maadaama qofka kow marka uu wax baranayo sababta kow waxaa waayo horta shaksiga naftaada in aad wax wanaagsan fari karto waayo laba qofka wax wax u baran inuu shaqo helo waayo marka shaqadii qaabkee wadankanaga waa wadan ilaa muddo ku dhowaad soddon sana burbur ka jiray marka ma jiro dad ama qorsho dowlad u degsan oo ah dhallinyarada shaqadaas noocaas sanadkan shaqooyin noocaasa jiro dadka dhallinyarada waxay ku xisaabtami karaan ma jiraan marka maadaama uusan jirin qofkana jaamacadda kasoo qalinjabiyey fursado cad oo uu ku xisaabtami karaan aysan jirin oo dadkii oo dhan maadaama xafiiska dowladda asaga mar walba xafiis open ah waayo marka qofka waa meesha uu isleeyahy si fudud baad mushaar uga qaadan kartaa waayo haddana waa meesha ugu adag oo qofka mustaqbalkiisa laga yaabo in uu ku waayo because qofkan hadduu lix bilood uu meel iska fadhiyo wax mushaar aan la siin hadda waxaan aqaanaa dhalinyaro badan oo saaxiiba inuu sideed bilood si wasaaradda u dhex fadhiyeen marka dambe iskaga kala tegay qaar yes iyo shaqadiiba in la helaba kolka hore aada u adag marka waxaan isleenahay wacyigelinta iyo treeninada waxay ku aadan yihiin qaabkii qofka shaqo uu ka heli lahaa taasoon aragti ahaan anagi aniga asxaabteeda midowga arday jaamacadaha soomaaliya hogaankooda kale aan u wada aragnay in dhalinyarada fursad ay u noqon karto in ayaga isku kalsoonaadaan kiin baan soo gelinayaa ma ku raacsan tahay mise fikirka duwan baad qabtaa wallaahi dhibaato weyn baa bismillahi raxmaan raxiim wallaahi dhibaato weyn baa dhalinyarada haysato sababtoo ah wiil ama gabar laba iyo toban sannadood wax soo baranayay ma ka badan haddana waayey meeluu u shaqo tago dhibaataday leedahay taasoo ku kalifta tahriib ama inuu galo shabaab ama inuu derbiye jiif noqdo si isula hadlaa xashiish cabo meeshaa ugu dhammaato marka waxaan ka xumahay aada iyo aada aga xumahay dhibaatada haysato dhallinyarada shaqo la-aanta ah waxaa ugu wacan shaqadii waxay noqotay qabiil oday maxaa taqaan ma jirta yaa taqaan ay noqotay qof dhalinyaro shaqo raadsaday oo layiri kaaba qabiilkaaga keen ama layiri xildhibaankaaga keen ama layiri weligiisna xildhibaan arkin aabihiisna xildhibaan arkin muxuu ahay xildhibaanka meel u raadiya aqoonin qasab wuxuu noqonaya inuu isla hadlo oo daraagis bilaabo ama tahriib bilaabo ama shabaab galo waxaa ugu sabab ah shaqadii ay noqotay yaa taqaan maxaa ugu wacan in qof arday oo jaamacaddii kasoo baxay uu ka fursad wanaagsado midaan aqoon lahayn anoo ka hormaraya horta waa sax dhibka jiraas wuxuu yahay ardayga jaamacadda kasoo baxay ayaa fikriyan wuxuu aaminsan yahay marka horeba inuusan raadsan karinba shaqo haddii marka arday wax bartay gurigii muxuu ahay uu shalay uu kasoo tegay oo waxbarashada uu ka dhameeyey uu weli u dhex fadhiyo uusan abligareyn uma u raadin asaga inay u timaado shaqadii dhihi mayso muxuu ahay waa shaqadana banaane kaale ka faa'iidayso ujeedku waxuu yahay ardayga hadduu maanta xataa hal xafiis wax ka waayo minis maan hal xafiis kaliya waddan kuma yaalo dhowr waxaa hataa waxaa laga rabaa ardaygaas wax bartay inuu asaga laftigii shaqo keeno ama fikir uu keeno ama uu keeno muxuu ahay strategist oo ah shaqadaas qaabka loo qaban karo ardaygii waxaan aaminsanaha inuu fursadaas isaga horta kow ka kaabiyey tan labaad inuu ku boolgaraan saddex hadduu hal xafiis tegay oo laga soo yidhi muxuu ahay waa ognahay in boqolkiiba sagaashan ardayda qaarkood lagu micnaha eedeeyo ama lagu yidhi muxuu ahay ama ninka oday keenso ku yaqaana keenso ama graduation ay noqoto micnaheedu maaha in dadka dhan wasam ay wada yihiin midaa fiican midaa xoogaa liito laakiin waxaa la rabaa ardaygaas inuu moralkiisa horta kuwa asaga u dhiso uu yidhaahdo waxaad adigu taqaano miyaa cid ku baryaysa aqoontaada waa inaad horta ku kalsoonaataa uusan ku raadin sidaa dhibaatada waddanka kalsooni dare inay jirto ko waxaan ku raacsanahay hadalkii maamada ah oo oo ahaa maxaa taqaan ma jirto yaa taqaanaa ma jirto runtii waxyaalaha ugu weyn oo inta badan ardayda soomaaliyeed ka walwalayaan oo markasta oo qofka jaamacad uu dhiganayo markasta oo meel uu fadhi niyadiis ku borogramsan waxaa waaye war waxaan markaad dhammayso seebaad noqon doontaa xageed ka shaqayn doontaa qaabkeed shaqo u raadin doontaa ha jiraan waxyaalo badan oo dadka si gooni u kala firfiriyaan tusaale markaa usoo qaadno businesska oo kale oo ganacsiga caadiga ah runtii waa meelaha ugu badan oo hadda shaqaalal ay ka shaqeeyaan waay bas dowladda waa tiro kooban laba kun toban kun ma dhamo shaqaalaha dowladda oo jira maanta marka businesska laftarkiisa waxaa ka jirto qofka jaamiciga ah oo jaamacadda hadda kasoo baxay baa shaqo loo dhiibaa shaqada uu ka shaqeynaa saddex beri ama dhowr bilood markuu meesha ka shaqeeyo kabacdi waxaa loo keeni doona mid kale oo duurka laga keenay ama baadiye markaas ka imaaday then training baa waxaa loo siinaa marka asaga baa training lagu dul siinaa bas waxaan waa wax fudud waayo oo qofkan hadduu indhaha kala socdo lix bilood combyutera lasoo baraa wixii si guud aragtida waa la fahansiinaa marka qofka jaamiciga ah oo meeshaas mushaar ka qaadanaya oo laga yaaba markaas inuu gabar yar guursado oo noloshiisa dhan bay iskugu aadanayd then qofkii kaleo markaas imaada shaqada lagu wareejina waxaa leeyahy berika maar saax waa kaa kaaftoonay hebel hebel baa shaqadaa noo qaban karo shaqadaasna waxaa lagu dulbaray asaga intuu shaqeynaya marka dhankan kaleo hay-adahan caadiga oo caalamiga ah oo enjoyaasha waxaasna cilad waxaa ka jirto waxaad maqlaysaa qof hadda barefet ka soo baxay baa waqti waxaa loo siinaya in luuqadda bis laga dhiso wax kaloo loomada luuqadda laga soo dhisaa combyutera lasoo baraa just bosishinkii wuu buuxinaa marka bosishinkaas waxaa uga sii horeeya ama adeerkii ama awowgii qofbaa usii fadhiyey marka qofkan waxaa fursad loo siinaya qofkii tobanka sano jaamacadda kusoo bixiyey ama lixda sano jaamacadda dhiganaya laga yaabo inuu ilaa master inuu soo qaatay laga yaabo waxaa booska intaas uu fadhiyo lagu wareejinaya qof soo barta combyuter iyo luuqadda bisi marka nidaam waxaa jira graduation oo fara badan marka culayska ugu badan oo welwelka ugu badan ardayda soomaaliya haysta waxaa waayo qofka intuu wax baranayo waxaa kaloo diiradda u saaran oo u garab socoto warqaabkee yaa shaqo ku siin doona xageed ka shaqayn doontaa xageed u socotaa maxaad qaban doontaa waa alternativeka ugu uu qofka marna uusan u heli karin wax uu ku xaliyo problemkaas
maamakin waad dhegaysatay fikirka cabdulaahi aadan labadaba wallaahi waa ku raacsanahay sababtoo ah taasoo kale anigu wiilaan dhalay ku dhacday nin loo keenay uu tababarayay ayaa booskiisii la geliyey asoo ka aqoon badan asoo jaamici ahaa marka muraal xumadaas aaday u jirtaa wadankana dhibaatada ugu culusoo hayso waxay tahay yaa taqaan nimaan dadkiisi ninkii minority ort meeshuu ku baaba-ay kii muxuu alfeyn ahaa unbaa wax helay marka dhibaatadaas waa jirtaa wax jiro waa waana ku raacsanahay laakiin waxaan dhihi lahaa odayaasha xildhibaanada wasiirada ha u baneeyaana dhalinyarada aqoonta leh inay wadankii wax u qabtaan kii aqoonta lahayna haddii uu waayey wasaarad iyo magaciisii uu iskari isku tuuray ee jaamici ahaa ee dagaaladii loo diray kii aqoonta lahayna xafiisla fadhiisiiyey dhalinyaro wax baran laheed markay arkaan ninkii jaamiciga ahaa oo cabdibilo dabada ka fuulo muralkiis wuu baabi-i hala tixgeliya dhalinyaro aqoonta le kuwa aan aqoonta lahaynna ha loo sameeyo farsamo iyo howlo kale gabagabadii barnaamijkan isla soo gaarnay si ardayda qeybahooda kala duwanee kasoo baxaya ee jaamacadaha dalka ay shaqada si siman ugu helaan iyo guud ahaan dadka shaqadoonka maxaa tallaabooyna loo baahan yahay anoo ugu horeyn aadan marka ardayga jaamacadda ka baxo waxaan micnaha dhiirigelina weliba kun gudaha ku wax ka bartay inuusan niyad jebin ee wuxuu bartay uu miraheedii uu micnaha gurto uu shaqadii uu rabana uu u maro wadadii saxda ahayd uusan u marin garabeyshin iyo garab iyo adeerkan ku raadina ee u mara tan saxda tan saxda waxa ku waay u malayn maayo inuu ku heli karo mid si qaldan ah oo la qaldan waa bismillah saaxiibkay aadan soo yimaadaa si kale u dhigo waan kasoo waan ka arki duwan aanoo dhahin marka wadanka si guud horta ma jirto hadda maanta ma dhihi karo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada soomaaliyed ardayda soomaaliyed siifiyaha wada geeyeen because of ma jirto laftirkooda caddeyn fiican ma yaalan ayagu waa soomaali soomaali oo dhanna waayadan dambo ma caddo sida transparencyga u samayn karto marka waxaan soo jeedin lahaa in ardayda soomaaliyeed ay soo qalinjabinayso jaamacadaha kasoo wada qalinjabinayo kuwa skeeliska soo bartay dhammaantood qofka inuu raadiyo fursad asaga uu abuuri karo ardayda marka ay kasoo baxaan sidii waagii hore ha loo sameeyo sida xalanoo kale iyo school blitio lagu kala xariin jiray eedadka iyo secondaryga markaas shaqo ha u abuurto dowladda ayadaa taqaan meesha shaqaga keenaheed laakiin haddii layaa arday wax barta duurka lagu sii daayo tahriibkii ma haraayo shabaabna ma haraayo dhibaatooyinkana waa sii badnaa daraagiskana ma haraayo sababta nin shaqo waaye oo hooyadiis wax soo bartay abiis oo haddana weli canjeerada hooyadiis la cunaayo raba mustaqbal inuu dhisto markuu isla hadlo waxaa laga yaaba daraag inuu bilaabo intaasna waxaa inoogu idil barnaamijka dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada muqdisho tani kulanti dambe waa anigoo saynaba bukar maxamed oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad bay umahadsan tahay saynab abuukar oo barnaamijka dareenka dadweynaha inooga soo diyaarisay magaalada muqdisho haatanna gebagabadii idaacadeedii fiidnimo ayaanu kusii siqaynaa waxaana idinku soo dhoweynaa mid ka mid ah qasiidooyinka
subxaan rabbigaaga bari sajuudiyo salaada badi sunkiyo sakadaada dhoo subxaan rabbigaaga bari sajuudiyo salaada badi sunkiyo sakadaada dhoo adduunyada samaaha badi samaaha badi su'aasha khayaama iyo siraadeer baana sugay subanu nabiga ku salay adduunyada samaaha badi samaaha badi su'aasha khayaama iyo siraadeer baana sugay subanu nabiga ku salay Sayyidi, ya Rasuulallah, Sayyidi. سيدك أنبياء شوف ألفا ألف سلام الله عليك سيدي يا رسول الله سيدي سيدك أنبياء شوف ألفا ألف سلام الله عليك
intaasna waxaynu ku dhaafaynaa idaacadeedii fiidnimo oo idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjartan iyo intayna idaacadaha xiga ka kulmayno waxaanu kaga tegaynaa sidaasii kulanti dambe oo xiise leh
dunida safar baan ku nahay saati roobka sareeya iyo sabuulka xisaabiyo Sitee janna nooga yeel, janna nooga yeel. safkii aad xaraysay iyo asxaabadii suubanayd alloo sugta nooga yeel. Sitee janna nooga yeel, janna nooga yeel. safkii aad xaraysay iyo asxaabadii suubanayd alloo sugta nooga yeel سيدي يا رسول الله سيدي سيدك أنبياء شو ألفا ألف سلام الله عليك سيدي يا رسول الله سيدي سيدك أنبياء شو ألفا ألف سلام الله عليك sunnada nabiga garaa sugo iimaanka sugo si nabadiintaada dhoor sunnada nabiga garaa sugo iimaanka sugo si nabadiintaada dhoor samadu way furan tahay furan tahay sacabka rabbigaa ku bari sareeda adkaartide subano nabiga ku sali samadu way furan tahay furan tahay sacabka rabbigaa ku bari sareeda
This program has come to you from the Voice of America, Washington.